soomaaliyeed ee eraybixinada ee ku habboon laftirkeeda bahda saxaafadda ayaa wuxuu ahaa nin soomaaliya marka loo fiiriyo dadka farakutiriska ee hadda ka jooga maadaama marna nin saxafi uu ahaa nin nin marna af soomaaliya dadkii had iyo jeer ku lanqaa uu ahaa marna nin waaye joog oo siyaasadda soomaaliya hadba dhinacay u liicda oo lasoo taagnaa oo marna wadanka aanan ka bixin uu ahaa runtii cabdi xaaji koob doon ilaahay naxariisi jannaha siiyo ruuxa bani aadamka maalintii rabbitiisa uu keena inuu dhimanayo ayaa tusaale waxa uu yahay qaraxii waxauu joogay aan iskula jirnay ee tiyaatarka ilaahay ka bixiyey maalinta uu ahaa raggii meesha ka khudbaynayay dee wax aan maanta nidhaahdo kale ma jiraan maadaama geeridu xaqi ay tahay nin walba maalintiisa maalintii loo yimaado aan dariiqad loogu darayn marka inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun baan leeyahay rabbi naxariistii janno ha siiyo ehelkii casabadii cashiiradii intii asaga ee ma aragtay uu ka geeriyooday ee garanaysay soomaaliya gudaha iyo dibaddaba waan oga tacsiyeynayaa nin taariikhdiisa lagu soo koobi karo daqiiqado iyo ma aragtay iyo saacado maaha in kasii badan wadda soomaaliyeedu kasii intaasi dhihi doonto ayaan ku kalsoonaha inay jiri doonaan marka shabeelle idinkoo aada u mahadsan mar kale iyo mar kale waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariista cabdixaaji goobdoon wuxuu ahaa nin soomaaliyeed oo wadani ah